دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askari ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa magaalada muqdisho ku dilay darawal mootobajaaj kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal looga hadlayo heshiiskii xaaraanta ahaa ee xasan sheekho ubbadda soomaaliya uu wareejiyey turkiga ciidamada dowladda xabashada ethoobiya ayaa dhibaatooyin daran ku haya ganacsatada magaalada jigjiga ee ku hoos jirta gumaysiga dowladda ethoobiya dowladda federaalka ayaa shiinaha ku wareejisay dhul ku yaala magaalada muqdisho ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa lagu weeraray qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose iyadoona weerar lagu qaaday xalay ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku sugan degmada qansax dheere ee gobolka baay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaal ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe askar ka tirsan maamulka puntland ayaa gabar yar ku dilay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran askari ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa magaalada muqdisho ku diray darawal mootobajaaj faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka uu darawal mootobajaaj ku dilay degmada hodan ee magaalada muqdisho wiilkan oo lagu magacaabi jiray cabdimaajid sheekh madyare ayaa la sheegay in uu watay mootadiisa bajaajta isagoo marayay laamiga ayaa waxaa rasaas ooda kaga qaaday askariga ka tirsan ciidamada dowladda federaalka wiilkan darawalka ahaa ayaa loola cararay goobo caafimaad kadibna la sheegay in uu daqiiqado ka bacdi uu dhaawaca u geeriyooday magaalada muqdisho ayaa waxaa kusoo badanaya dilalka loo geysanayo darawalada ka shaqaysata mootobajaajka iyadoona ciidamada dowladda federaalka iska caadiyeystay leynta dadka muslimiinta ah ee aan waxba galabsan kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal looga hadlayo heshiiskii xaaraanta ahaa ee xasan sheekho ubbadda soomaaliya ugu wareejiyey turkiga maxamed daahir ayaa ka waramaya
kanaalka alkataa'ib al akhbaariya ayaa barqadii maanta baahiyey muuqaal soconaya saddex iyo toban daqiiqo oo ciwaankiisu uu yahay heshiiska turkiga ee soomaaliya hiil mise hagaardaamo ah isdaarkan cusub ayaa diiradda lagu saaray xasan sheekh iyo kaalintiisa ku aadan boobka iyo xaraashka kheyraadka dhex eegaaga soomaaliya iyadoo si gaar ah loo soo hadal qaaday heshiiskii dhowaan dowladda federaalka ee la gashay turkiga ee lagu bixiyey badda soomaaliya turkiga oo ka mid ah isbahaysiga naito ayaa marar badan soo horkacay duulaano ka dhan aha ummadda soomaaliyeed oo soo bilowday sagaashameeyadii in ka badan soddon kun oo ciidamo ah oo kusoo duulay soomaaliya sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii ayuu turkigu qayb ka ahaa sida uu qiray mid ka mid ah barayaasha jaamacadaha istaanbul ee dalka turkiga oo kasoo muuqday filimka ما يسمى بالقاعدة العسكرية التركية في الصومال مرتبط آه، برأيي أساسا باستراتيجية آه، تركيا الإفريقية آه، هذه الاستراتيجية لم تبدأ مع حكومة العدالة والتنمية arrinta ku saabsan waxa loogu yeero saldhigga turkiga ee soomaaliya waxay qayb ka tahay istaraatiijiyadda turkiga ee ku aadan qaaradda afrika istaraatiijiyaddan uu wato xisbiga la magac baxay cadaaladda iyo horumarka ee erdogan sooma bilaaban sannadkii labada kun iyo labadii aan dib ugu noqonno taariikhda sannadkii kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii xilligaas oo isbahaysiga nato ku fashilmay soomaaliya turkiya waxay hadda doonaysaa inay dhisto istaraatiijiyad cusub oo ay ka damacsan tahay qaaradda afrika soomaaliyana dabcan taas ayay qayb ka tahay هناك الآن تركيا تريد أن تبني برأيي آه، استراتيجية جديدة آه، باتجاه التعامل مع القارة الإفريقية والصومال جزء من هذه القارة markuu fashilmay duulaankii sagaashamayadii ee turkiga qaybta ka ahaa ayaa mar kale dowladda turkiga waxa ay soo cusboonaysiisay faragelinteeda soomaaliya sanadka marka uu ahaa labada kun iyo kow iyo tobankii turkiga ayaa kusoo gambaday xilligaasi in soomaaliya uu caawinayo wixii ka dambeeyey xilligaasina waxaa sii laba jibaarnay faragelinta turkiga isagoo la wareegay ilaha dhaqaalaha muqdisho sida garoonka iyo dekedda ah isagoo bixiyey lacago malaayiin ah oo lagu laaluushay madaxdii isaga kala dambeeyey dowladihii soo maray muqdisho markii ay dowladda turkiga si buuxda ula wareegtay dekedda iyo garoonka muqdisho waxaa dowladda turkiga u suurto gashay in soomaaliya ay keento waxyaabaha ay soo saarto dowladdaasi waxaana meesha laga saaray shaqaalihii dekedda iyo garoonka sida lagu soo bandhigay muuqaalka ay maanta baahisay kanaalka alkataa'ib al akhbaariya annagu waxaan haynay xoogsatada dekedda muqdisho iskaashatada xoogsatada dekedda muqdishona annagu aan haynay tiradeennu waxay ahaaday shan kun saddex boqol koob iyo toban oo isugu jira xamaali iyo wiishwada iyo tiriya waxaan nahay shaqaalo u shaqeeya faafoori oo ka shaqeeya garoonka caalamiga aadan cadde international Eh, waxaan naga maqan xuquuqdii aan lahaynay siddeed sano iyo ka badanaan meesha ka shaqaynaynay waxaan ku shaqaynaynay xaquuq la'aanaan ku shaqaynaynay ayadoo isaas tahay ayaa haddana nala baahdilaayey waa nala xaqraayey waa nala yasaayey qaymeen iyo tixgelin iyo midna waa ka wayna shirkadda aan u shaqaynaynay ronaane waxay seebtujii dhaba miskiin saafigay imane sunta nimanka sii nuugayo sebeqdaytiiniye intaasi kadib sheekh abuu cubayda axmed cumar amiirka xarakatu shabaabul mujaahidiin oo ummadda u sawiraya faragelinta turkiga kagana digaya ayaa muuqaalka lagu soo qaatay waxaa laga maarmaan ah in ummaddeennu ay ku baraarugto dowrka liito ee arxandarrada ah ee turkidu ka wadan soomaaliya shisheeyaha gacanta loo geliyey dhaqaalihii soomaaliya waxaa hormuud u ah turkiga oo xubin firfircoonna ka ah xulfada saliibiyiinta naato ahna awood milatari loona samaystay sidii muslimiinta loogu gumaadi lahaa ogaadana waxa aan ku weynayno waxqabad ku sheegga liita ee turkidu samaynayaan ayaa ka badan waxa aan ka helayno waana midi sumaysan oo gacanta ay ku hayaan naato taasoo wadnaha lagaga hayo dadka muslimiinta ah waa inaan ku dagmin hadallada dhagran ee ay ku hadaaqayaan madaxdooda iyo waxa la halmaala ee maamullada riddada inna fii daalika lacibratan liulil absaar wixi karaynaaye haddii ay sanado sii jirtana way ka sii daraya qaybaha dambe ee muuqaalkan ayaa lagu soo qaatay dhibaatooyinka yahuudda ay ku hayaan falastiin iyo sida dowladda turkiga ay u daawanayso xasuuqa yahuudda ah iyagoo weliba xulufo la ah maamulka yahuudda haddii ay dhab tahay inuu turkiga u soo gurmaday ummadda soomaaliyeed ama uu yahay walaal nooga hilinaya nasaarada xabashida sida uu maanta ku andacoonayo xasan murtadka erdogan ku wareejiyey badda soomaaliya wuxuu caqliga saliimka ah noo sheegayaa in damqashada iyo diirnaxa islaamnimo ee uu soo safriyey kumanaanka mayl ay naga mudan yihiin walaalaheenna reer filistiin ee lagu gumaadayo meel dhowr boqol oo mayl u jirta xeebaha turkiga surbacaade sabi iyo dhalaan silic daraadi iyo sadna uma dambeeyo ma jiro say u eg tahay saxariir ma laabno ilaah saa tiraa jiray saakiyo walee subax tamba laysku falanqayne saran sehelga waayo humarbuu sidanka roonaane waxay seebtujii dhaba miskiin saafigay imane sunta nimanka sii nuugayo sebeqdaytiiniye
xarakatu shabaabul mujaahidiin ayaa si weyn kaga soo horjeesatay heshiis kasta oo lagu bixinayo khayraadka soomaaliya iyagoo muujiyey in wax farqi ah uusan u dhaxaynin xasan sheekh iyo muuse biixi oo badda soomaaliya u kala saxiixay xabashida iyo turkiga ciidamada dowladda xabashada ethoobiya ayaa dhibaatooyin daran ku haya ganacsatada magaalada jigjiga ee ku hoos jirta gumaysiga dowladda ethoobiya waxaa ka waramaya moxamed qaasim
magaalada jigjiga oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jirta gumaysiga xabashida etoobiya ayaa waxaa ka taagan arrin dhibaato ku ah shacabka soomaaliyeed ee ku nool halkaasi gaar ahaan ganacsatada ciidanka etoobiyaanka ah ee jooga jigjiga ayaa dhaca aan geed loogu soo gamban ku haya xoolaha ganacsi ahaanta loo keeno magaalada jigjiga oo ay ka mid yihiin ariga dibida iyo wixii la mid ah waxaana sidoo kale dhibaato u geysteen ganacsatada iska leh xoolaha maalmihii lasoo dhaafay oo keliya waxay ciidanka etoobiya xoog ku kaxaysteen xoolo fara badan iyagoona dadka lahayna markii ay ishor istaageen iskaga reebay rasaas ay ooda kaga qaadeen taasoo markii dambe keentay dhaawacyo badan askarta etoobiya ayaa ku doodaya in xoolaha ay dhaceen ay yihiin kuwa aan ogolaasho ka haysan maamulka la shaqeeya xabashida ee halkaasi ka jira hase ahaatee dadka xoolaha lahaa ayaa sheegay in xoolahooda yihiin kuwa laga keenay guryo u muuqda magaalada jigjiga waxayna caddeeyeen inaysan ahayn waxa lagu tilmaamayo arrintan ayaa ilaa ay haatan ka taagan magaalada jigjiga mana ahan markii ugu horeysay oo ay ciidanka etoobiyaanku ku kacaan fal nuucan ah waana mid ka mid ah dhaqamada xunxun oo ay caanka ku yihiin kuna tusaya gumaysiga lagu hayo ummadda soomaaliyeed ee ku nool halkaasi dowladda federaalka ah ayaa shiinaha ku wareejisay dhul ku yaala magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise dowladda federaalk ayaa dhul hor la siisay dowladda shiinaha sida ay sheegeen xubno ka tirsan dowladda dhulkan ayaa waxaa lagu wareejiyey safaaradda shiinaha waxaa arrintaasi warfidyeennada u xaqiijisay mas-uul dowladda federaalk ugu magacaaban wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada oo ah haweeney la yidhaahdo farduuse cismaan cigaal waxaan rabnaa inaan maxaa yidhaahdaa dhul ku dhegan safaaradda china ee ku dhex taalla aeroboorka aadan cadde oo dowladda soomaaliya siisay inay ku durugsato xafiisyadeeda inaynu maaragtay maanta si official ah aan ugu wareejinno safiirka dowladda shiinaha ee soomaaliya u fadhiya ayaa dhankiisa sheegay inay jirto in dhul ay ku wareejisay dowladda federaalka dhulka soomaaliyeed kheyraadka badda iyo beriga waxaa beelaha loogu dhigay shisheeyaha kala duwan mana jirto cidka difaaciisa aan ka ahayn xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax lagula beegsaday deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho warkaasi iyo howlgallo kala duwan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose iyo baayi waxaa ka waramaya cabdifataax faarax saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ayaa fuliyey howlgallo kala duwan oo sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac howlgallada ayaa ka kala dhacay gobolada banaadir shabeellaha hoose iyo baay haddii aanu ku horumarno gobolka banaadir dagaalyahanno ka tirsan mujaahidiinta shabaab ee ka howlgala magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa qarax ku beegsaday kolonyo gaadiid oo ay la socdeen askarta dowladda federaalka kuwaasi oo ka yimid deegaano ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose kolonyadan ayaa lagu beegsaday deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho howlgalka qaraxa ee lagu beegsaday kolonyada dowladda federaalka waxaa lagu gubay gaari cabdibilaa oo ay ka buuxeen askarta la beegsaday waxaana goobta uu qaraxu ka dhacay durba xiray maleeshiyaadka dowladda federaalka iyadoona goobta ay soo gaareen laba gaari oo ambalaas ah kuwaasi oo qaaday meydadka iyo dhaawaca kolonyada la beegsaday khasaaraha hordhaca ee gaaray askarta waa saddex askari oo dhimasho ah iyo dhaawaca afar kale iyadoona qaraxa lagu gubay gaari cabdibilo ah dhanka baay ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay dagaal culusi ku qaaday xerada askarta koonfur galbeed ee ceel mashruuc degmada qasax dheere ee wilaayada baay waxaana jira khasaaro walow aan faahfaahin laga helin dhanka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa gelinkii dambe ee shalay waxay weerar ku qaadeen isbaaro askarta dowladda federaalka u tiilay deegaan lagu magacaabo sharay oo u dhexeeya degmada wallaweyn iyo deegaanka warmaxan ee shabeellaha hoose dhimashada waa hal askari oo dowladda federaalka ah qorina waa laga qanimaystay si kastaba ciidamada mujaahidiinta ayaa dardargeliyey howlgallada ay ku beegsanayaan maleeshiyaadka askarta dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye ee duulaanka gardaro ku jooga soomaaliya waxayna mujaahidiintu fulinayaan howlgallo qaraxyo iyo mid toos oo ay la beegsanayaan askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaal ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya maalintii shalay ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa ku dagaalamay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labadii ciidan ee dagaalku dhex maray dagaalka ayaa la sheegay inuu si gaar ah kaga dhacay bar kontarool oo laga ilaaliyo degmada balcad halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka degmada balcad ee hoostaga dowladda federaalka sida ay warbaahintu tabinayso askar ka tirsan kuwa lagu soo tababaray dalka eritereya oo deggan xerada hiilweyne ayaa isku dayey inay kontaroolkan xoog ku maraan waxayna isku dhaceen ciidankii halkaasi horay u joogay dagaal ayaana ka dhex qarxay inta la xaqiijiyey hal askari ayay halkaasi iskaga dileen halkay iska dhaawaceen mid kale dagaalka kadib waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaasi oo goobta ka qaaday meydka askarigii la dilay halka kii dhaawac ahaana ay gacanta ku dhigeen askarta dowladda federaalka ayaa marar badan sidan oo kale horay dagaallo u dhex mareen waxaana kala gaaray khasaarooyin kala duwan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan askar ka tirsan maamulka puntland ayaa gabar yar ku dilay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya moxamed sheekh cali wararka inaga soo gaaraya magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa ku waramaya in gabar yar oo ka mid ahayd bulshada ku nool magaalada garowe uu si naxariis daraah u dilay askari ka tirsan ciidamada maamulka isku magacaabay puntland goobjoogayaal ku sugnaa magaalada garowe oo la hadlay warbaahinta ayaa soo warinaya in gabadha la dilay oo lagu magacaabi jiray ubax yaasiin cali oo rasaas si bareer ah oo wadda kaga qaaday askari ka tirsan ciidamada maamulka puntland gabadha uu dilay askariga ayaa ka mid ahayd ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala magaalada garowe goobta uu dilka ka dhacay waxaa goobjoog ahaa saddex askari oo sheeda sare ka daawanayay dilka loo geystay gabadha yar iyagoona durbadiiba goobta iskaga baxsaday sida ay sheegeen qaar ka mid ah ehelada gabadha rasaasta ayaa ka haleeshay qeybaha sare ee jirka gaar ahaan madaxa falka ayaa waxa uu si gaar uga dhacay xaafad lagu magacaabo hodan gaar ahaan nawaaxiga jaamacadda boosaaso dilkan bareerka ah ee loo geystay gabadha yar ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan ciidamaad u hubaysan oo ka tirsan maamulka puntland weerar ku qaadeen xero ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo ku taala isla magaalada garowe halkaas oo ay kufsi iyo jirdir kula kaceen gabar yar oo ka mid ahayd dadka xerada ku nool warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa